bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka doornimo qodobada maanta warka doornimo kuwada ugu door karoon waxaa ka mid ah saraakiil ka tirsan ciidanka xooga dalka soomaaliya oo gara degmada maadee ee gobolka shabeellaha dhexe shirka wadatashiga hiigsiga qaranjirka laba kun iyo lixdanka laanta wax soo saarka dalka oo ka furmay hotel jasiira ee muqdisho wararkii ugu dambeeyey khasaaraha dagaal culusa oo ka socda durodegaanka soomaalida soomaalida mosambiga oo cabsi wajahaysa kadib rabshado halkaasi ka socda warka dibaddana waxaa aad ku dhegeysan doontaan ruushka oo weeraro ku qaaday kaabayaasha tamarta ee dalka ukraine qodobadaasi iyo wixii kusoo kordha ayaad warka duhur ku dhageysan doontaan hadduu eebe inuu qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
taasi waxay ahaayeen qodobada warka kuwooda ugu doorkoran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaabnay saraakiil ka tirsan ciidanka xooga dalka soomaaliya ayaa gaara degmada maahday ee gobolka shabeellaha dhexe bashiir cali daahir ayaa qodobkan inuu eegayaa
ishan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee gaaray degmada mahada ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa halkaasi waxaay kulan kula qaateen saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee ku sugan degmada mahadae kaasoo inta badan ay ka wada hadleen dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo sidii looga saari lahaa deegaano hoostaga degmadaasi taliyaha ururka laba boqol kow iyo siddeetanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya dhamba duraan cali jaamac ayaa sheegay in haatan degmada mahadaa iyo deegaanada hoos yimaada loo baahan yahay in laga shaqeeyo amniga sugadiisa iyo sidii loo bilaabi lahaa howlgal ka dhanaa al-shabaab taasoo ciidamada ay u diyaar garoobaan inta badanna la kaashado ciidamada deegaanka ee ku sugan deegaana hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe shacabweynaha ku dhaqan degmadan mahadaay oo run ahaantii la shaqaynayay ururka lababoqolsideedkoowaad intay ka shaqaynayaan deegaanka waxaan rajaynayaa siday ula shaqaynahayeen taliyihii ururka hore inay anna ay la shaqayn doonaan haddii aan la yidhaahdo waxaan kaloo rajaynayaa in shacabku aan ka wada shaqayn doonno amniga guud ee degmada sababta waxaa weeye amnigu waa waa mas-uuliyad guud oo wada saaran shacabka iyo ciidamada qalabka waxaana rajaynayaa inay sidii u shaqayn jireen hore loola shaqayn jireen in haddana loo shaqeeyaan muddooyinkii lasoo dhaafa ayaa degmada mahadda iyo deegaanaha hoostaga waxaa ka jiray abaabul ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab kaasoo ay wadeen ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya kaasoo ay ku doonayaan inay ku gaaraan deegaanada weli ay kaga sugan yihiin dhinaca galbeed ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalamayaasha al-shabaaba arrimahan ay waxay ku soo aadeen xilli muddooyinkii lasoo dhaafay la dardargelinayay howlgalka ka dhanka al-shabaab xilli taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka soomaaliya oo soo gaaray degmada xawaadley kaasoo kulamo uu kula qaatay halkaasi saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka kana hadleen howlgallada ka dhanka al-shabaab sidii loo sii bilaabi lahaa ee ka socda deegaanada u dhexeeya degmooyinka xawaadley iyo balcad
shirkiga hiigsiga qarna jirka oo ay soo qabanqaabiyeen golaha dhaqaalaha qaranka ayaa goordhow ka furmaya magaalada muqdisho kaasoo ay ka qaybgalayaan wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca dhaqaalaha madax ka socota dowlad goboleedyada iyo jaamacada dalka ururada bulshada ganacsato iyo rugta ganacsiga soomaaliyeed shirka shirka uu furayo wasiirka xanaanada xoolaha dhirtii daaqa dowladda federaalk oo ay goobjoog ka yihiin dhammaan wasaaradaha ka shaqeeya horumarka dhaqaalaha heer federaal iyo heer dowlad goboleedba bulshada reedka akademiyada iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada shirka waxaa diiradda lagu saari doonaa in la isla meel dhigo istaraatiijiyada waxsoo saarka dalka ee qorshaha hiigsiga qaranjirka laba kun iyo lixdanka ee dalka si loo helo soomaali ka horumarsan dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha furitaanka shirka waxaa ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka mudane casad cabdirasaaq iyo wasiirka xanaanada xolaha dhirtii daaqa xukuumadda federaalka soomaaliyeed xasan eelaay wasiirka oo arrimahaasi ka hadlayna wuxuu yidhi halkudhega aad maqasheen gaajada ka baxbaan guntida wuxuu dheh ma haddaan galay geerashkeeda waxay ku timid fikirkaas dowladnimada ay markaas ka haysteen soomaalidu haddaba ninety onkii ilaa two thousand twenty fourka oon maanta joognana waa saddex iyo soddon sano ninety onkii iyo markaa annaga aan jaacadaha ka baxaynay haddii nala dhihi lahaa saddex iyo soddon sano soomaaliya see u ekaan doontaa marnaba xilligaa jiilasha jiray ismaynan dhahayn waxa maanta say u eg tahay way u ekaanaysaa waxaa isla si ka qurux badan baan ku fikirayn soddon iyo saddex koo iyo soddonkii sano ee hore dowladdii rayidka ee tiika caanka iyo marka la ysku daro ee maanta meeshaan joogna waa kow waa lixdan iyo afar sano boqolka sano maxaa inooga hadhay haddii la kala gooyo waa soddon iyo lix sano baa inooga hadhay boqolka sano hadday idinla fog tahay oad u malaynaysaan higsiga soddon iyo lix sano hadhay waxa dhow ma aha It's just around corner meel fog ma aha because aniga ninety onkii shalay oo kale ila tahay taariikhda meeshii aan soomaaliya iyo dowladnimadii ugu dambeysay ahayd yesterday bay ila tahay aniga marka higsiga soddon iyo lixda sano horta inoo hadhay tiimkan waxaa laga rabaa inay aada u shaqeeyaan ha u qaadanina boqolkaas sano wax fog ha u qaadanina wax yarbaa idiin hadhay haddaba istraatiijiyo iyo higsi in la sameeyo noolaha oo dhan lahaa dhirta ilaa bini aadamka xayawaanka oo dhan wax kaste waxay ku xidhan yihin strategy dhirta waxaa weeyaan strategy bay leedahay biyaha hadday soo nuugto waxay ka fikiraysaa dhirta aqli bay leedahay plant intelligence koorsooyin dhan oo la dhahaa jira maxaa u baahan tahay midho inteeleg baa soo saaraysaa midhahan yaa cunaa energy badan kuma isbandhigaraynayso strategy bay dhirtu ku shaqaysaa xayawaanka aada u jeedaan cawlka labka markii waxaa la yidhaahdaa lagu yaqaanaa cawshu xidigahay way xidigaysataa strategy bay leeyihiin hadduu cawlka lab uu isku dayo inuu saarto caws cawlka dhidig waxaa la yidhaahdaa xidiguhu arkaa hadduu arko in ay xidigahaasi xilli xun ku soo beegan yahay wuu ka degayaa because ilmaha dhalanayo ka fikirayaa waa strategy marka strategy iyo fishin hadduu cawlkii uu ka fursan waayo nation miyaa ka fursan karaa inuu mataqaana strategy la-aan ahaado
waxaan rabaa marka hore inaan caddeeyo maanta dadka meeshaan fadhiyo oo ka socdo ama beeraha ama xoolaha ama warshadaha waxaan dhihi karnaa meeshii ugu muhiimsaneed ee dalkan uu ka dhaqaaqi lahaa dadka meeshaan fadhiya inay yihiin xaqiiqdii markii laga hadlo sectorkan wax soo saarka waxaad ogtihiin maantadan aan joogno keliya dalkan wax uu ku dhaqdhaqaaqo waa sectorkan wax soo saarka waxaad ogtihiin markaan joogno soomaaliya maanta wax keliya oo dhaqaalo banaanka ah oo noo soo laabto waa wax yaroo beeraha ka soo baxo iyo xoolaha aan dhoofin waxaa kaloo ayadana aan laga maarmayn in dadka ka shaqaynaya warshadaha yararka oo haddaba aada ogtihiin inay howl badan ka hayaan guud ahaan soomaaliya iyo gaar ahaan caasimadda maanta aan joogno oo soomaaliya oo dad badan
ayaa saaka markaas dib ugu qarxay deegaanka dacwole ee degmada xarshinle ee dowladda deegaanka soomaalida dalka etoobiya dagaalkan ayaa u dhexeeya ciidankii liyo booliska deegaanka iyo shacabka dacwoley ma jiraan warar madax banaana oo laga helayo dagaalka saaka ka socda deegaanka dacawoley marka laga reebo dhanka xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida oo sheegaysa inay ciidanka dowlad deegaanka soomaalida la wareegeen dawacaley oo ahayd halkii uu ka bilowday ewelba dagaalku magaalada dawacaley waxaa kusugan maalmihii ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyey madax dhaqameed u joogay halkaasi sidii nabad halkaasi loogu dhalin lahaa soomaalida ku nool dalka mosambiqa ayaa waxaa soo food saartay cabsi la xiriirta bidqabka naftooda iyo maalkooda kadib markii ay dalkaasi ku faafeen rabshado ay dhigayaan taageerayaasha mucaaradka ugu yaraan koob iyo labaatan ruux ayaa lagu dilay rabshada ka dhacay mosambiq tan iyo markii maxkamadda ugu sarreysa dalkaasi ay xaqiijisay guusha xisbiga talada hayaa ee faralime ee doorashooyin lagu murunsan yahay sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha dadka dhintay waxaa ku jira ugu yaraan laba sarkaal oo boolis ahaa sida uu wasiirka arrimaha gudaha pascal rondo ka sheegay shirjira iita ee uu qabtay talaadadii banaanbaxyada ayaa bilowday kadib markii golaha dastuurka u xaqiijiyay guusha xisbiga talada haya ee farliimo banaanbaxayaasha iyo kooxaha mucaaradka ah ayaa ku andacoonaya in doorashadii sagaalkii oktoobar ay ahayd mid la musuq maasuqay hogaamiyaha ugu weyn mucaaradka mosambique venijo mondolena ayaa ku dhawaaqay inuu isaga isku magacaabi doono madaxweynaha shan iyo tobanka janaayo kadib markuu u diiday guuldaradiisii doorashooyinka halkaa aada naga dhegeysaneysaan waa raidow johor siddeetan iyo sagaal dhibac shan mekahars johor soomaaliya hirshabeelle markana warka dibadda magaalooyinka ukrain ayaa soo magaalooyinka ukrain ayaa subaxnimadii dabaaldeg christmaska waxaa lala beegsaday weeraro culus oo loo adeegsaday gantaanada ridada dheer ee laga leeyahay dalka ruushka wasiirka tamarta jarmalka gulushenvenko ayaa sheegay cadow wuxuu mar kale qaadaya weerar weyn oo ka dhan ah nidaamka tamarta sidoo kale wuxuu sheegay in korontadii la jaray si loogu fogaado khasaaraha ka dhasha weeraradaasi qaraxda dhowr ah ayaa ruuxay magaalada qarkayf oo magaalada labaad ugu weyn ee dalka ukrain ah waxaa jiray warar hordhac ah oo kasoo baxaya maamulka deegaanka oo sheegaya in uu jiro dhaawac magaalada dinarbiro ayaa sidoo kale sheegay in midaasna iyaduna la weeraray akhyaarta aanu jecelnahay oo war wixii dalka iyo dibadda duhurnimada maanta nala soo gaaray waa naga intaa warka waxaa idin aqrinayay anigoo ina imaan ah farsamada hagarla-aaneed wuxuu ahaa alustaad maalustaad cabdiqaadir maxamed yuusuf balaag warka waxaa soo saaray almuhandisa cali maxamed warsame caleyka bin caleyka anagoo isku duwanna saaxiibayaal waxaan idinku dhaafeynaa sidaas iyo nabad